Wasaaradda Amniga Dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya magaalada Baydhabo ku qabatay kulan lagu xoojiya wada shaqeynta amniga oon dhexay ururada bulshada rayidka iyo hay-adaha aan dowliga ahayn ee NGO-yada iyadoo qayb ku ihiin barnaamijka wadajirka booliiska furitaanka kulankii walibaa ku qayb galay agaasimaha guud ee wasaaradda amniga kaasoo diiradda laga saaray sidii loo xoojin lahaye iskaalado walka owle oo ndhexeeya hay-adaha bulshada rayidka iyo laamaha amniga si lan abuuro jawi amni iyo nabadgelyo oo fududayow fulinta barnaamijka amniga ee ku dareera koonfur galbeed soomaaliya agaasimaha guud ee wasaaradda amniga dowladda koonfur galbeed soomaaliya maxamed yaasiin cabdulaahi iyo weliba ku-qaybgalyaalka ku booriyey dhammaan hay-adaha iyo ururada bulshada ka howlgalow gobolka inay si dhow iyo una shaqeeyaan booliiska iyo hay-adaha amniga si loo xoojiyey amniga iyo xasiloonida bulshada deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hor aan ku qabana halkan kaasoo muhiimadiisu ahayd sidee loo hagaajin karaa wada shaqeynta ka dhexeyso hay-adaha maxaliga ah bulshada rayidka ee ka howlgala degmadan baydhabo iyo ciidanka booliiska saaidankan ka warheysiin hay-adaha ka howlgala degmadan baydhabo waxay support aan oo kala duwan laamaha ammaanka gaar ahaan booliiska haddii aad lahayd tababaro haddii aad lahayd wacyigelin haddii aad lahayd isumaatino la abaabulayo intaba waxay lafdhabar u tahay marka xiriirka iyo wada shaqeynta ka dhexeyso booliiska saa idinkan ba ogtihiin amniga waa mas-uuliyad wadareed oo ah qof kasta mas-uuliyad saaran ee ku aadan sida loo laiskaga kaashan lahaa bulshada loo wacyigelin lahaa anagana ka dowlad ahaan si ciidanka qeybaheeda kala duwan aan u wacyigelin lahayn marka dadaaladaasi waxyaalahaasoo dhan waxaa lagu hagaajin karaa marka in wada shaqeyn iyo iska warqab joogto ah ay jirto marka kulankan waxyaalahu kale focus ka saaraya waxaa ka mid ah culeysyada iyo caqabadaha ka jiro xaafadaha iyo guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed iyo degmadan baydhabo in at least platform lagu falanqeyn karo lagu hadli karo ay tahay sidoo kalena ay muhiimad gooni u leedahay qaabkii loo hagaajin lahaa wada shaqeyntaas iyo hufnaanta shaqada waxaa rajeynaynaa hadduu ilaahi rah maadaama hay-adahan iyagana si dhow ay ula shaqeeyaan bulshada inay bulshada sidii loogu wacyigelin lahaa si ay uga qayb qaadan lahaayeen sugidda amniga naftooda at least qof kasta hadduu mas-uuliyad iska saaro qof kasta hadduu mas-uuliyad iska saaro amnigiisa iyo amniga qoyskiisa amniga familkiisa si u sugi lahaa famil walba waxaa hagaagaysa marka bulshada iyo guud ahaan degmadan baydhabo iyo guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed in amni iyo hufnaan la helo marka waxyaalahaas oo kale wacyigaas oo kale in hay-adaha qeybahooda kala duwan sida loo dhisi lahaa idinkan aad ka shaqeysaan hadduu ilaah yaraa bulshada maadaama aada ugu dhow dihiin mashruucaana marka wuxuu focus ka saarayaa qaabkii bulshada booliiska si wada jir ay isula shaqeyn lahaayeen thats why batrarisk iyo civil society mar walba muhiimad gaar ay u leedahay waxyaalahaasoo dhan waxaa loo sameynaya waxaa waaye si loo gaaro amni iyo nabad waarta guud ahaan deegaanadan koonfur galbeed soomaaliya waxaa rajeynayna haduu ilaahi raah kulankan halka maalin intuu socon doono saacaduhu noo socdo in talooyin wax kuool ay kasoo bixi doonaan iyo n g o-da ka shaqeeya iyagana si at least qorshayaalkooda wax ku-oolka ah ay usoo bandhigaan ku aadan barnaamijkan nabadgelyada booliiska iyo community policing guud ahaan waxyaalahu ku saabsan yahay marka waxaa rajeynayna hadduu ilaahi yaraa workshop yar waxaa jiri jiri doona presentation yar after that waxaa jiri doona marka discussions waa kind of interaction oo maxaa la lahaa wasaaradda bulshada reedka qaybahooda kala duwan ururada haweenka dhalinyarada iyo hay-adaha ka howlgala degmadan baydhabo ay ra'yigooda iyo talooyinkooda isu dhaafana isu dhaafsanayaan si loo horumarin lahaa bulshadan waxaa anaga dhan u adeegayno ushaqeynana waxa waay bulshada waxaa rajeynayna hadduu ilaahi raa kulanka intoo noo socdo in talooyin wax ku oolay kasoo bixi doonaan hadduu ilahi raa aada umahadsantihiin kulankeenna waan u fureen
dowladda koonfur galbeed soomaaliya dadaalanka jarta xoojinta wada shaqeynta hay-adaha dowladda iyo haan dowladda hayne ururada bulshada rayidka iyo laamaha amniga dowladda si korlanqaada amniga iyo xasiloonida deegaanada koonfur galbeed soomaaliya